hay-adda msf ayaa joojisay adeegyadii caafimaad ee cisbitaalka beledweyne kadib markii ay sheegtay inay kasoo saartay xaaladii degdega ahayd ee cisbitaalkaasi uu ku jiray lixdii sane ee lasoo dhaafay axmed maxamed khaliif oo ah agaasimaha cisbitaalka ayaa zahre cabdi axmed ay kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada beledweyne ugu horeyna waxay weydiisay sababaha keenay inay hay-addu joojiso gargaarkeedii caafimaad hay-addii axmed salusiis oo gacanta ku haysay muddo lix sano ah isbitalkan oo ku mahadsan oo adeeg badan oo caafimaad u filisay bulshadan isbitalkan imaato waxa noo sheegtay oo keliya hay-adda m s f inay uga baxayso in xaaladii emergencyga isbitalkan beledweyne uu ku jiray uu ka baxay oo xaalad u baahan yahay development ama horumarin marka saa darteed inay ku wareejinayso hay-ado kale ee mataqaana kaga habboon ay jeceshaha inay meesha soo galaan oo ayada lafteeda hay-ad u raadin doonto si ayay noo sheegto wax kale oo mataqana dhibaato noo sheegto ma jiro waa tahay xaaladii deg dega ahayd isbitalka waa uu ka baxay tiri hay-adda waktigaana wuxuu u baahan yahay cid sii wadda oo keliya marka ma idiin sheegtay hay-ad rasmiya oo waktigan lagu wareejiyay isbitalka oo howlaha maalinka ay gebagabayso hay-adan dhowrka cisho kadib ee si toosa u wadi doonto howlihii gargaar run ahaantii waxa oo hay-ad ah oo oo ay leedahay hay-addaas hay-ada hebla ayaa ku wareejin hoose weli nooma sheegin ayaga weli waktigiina waa dhiman yahay kolley wax hadda oo ay noo sheegto oo hay-ada na cadaysa ma jiraan weli waa tahay bukaanada jiifa isbitaalka maxaad nooga sheegi kartaa tiradooda iyo xaaladaha caafimaad darray ka cabanayaan ama ay qabaanba xaqiiqda bukaanada jiifa isbitalkan aad ay u fara badan yihiin xilligii hore oo fatahaadda ay magaalada ay ka dhiceen waa ka yaraayeen xilligii fatahaadda ay dhacday kadib bukaanada way soo kordheen waxaana cuduro cudurada soo kordhay kamid a cudurka bartooska ama xirdheerta loo yaqaano iyo cudurka misriska oo jaraacada loo yaqaan iyo cudurada ilmaha ku dhaco nimoniyada waa soo kordheen xagga nafaqadarada ilmaha waa soo kordheen maadaama fatahaad iyo qax iyo magaalada uu ka dhacay qoxoosku iyo dad maarata barakacayaa leh runtii isbitalkan waxaa jiifo dad aada u fara badan oo hadda boqol gaariya waxayna kala qabaan cuduro kala duwan qaar waxa weye waa haweenkii iyo ragga cudurada qabo oo maaragtay jirooyin lasoo saxday iyo haweenkii iyo ragga waaweyn oo iyana lasoo saxday dhaawacyo waxaa kaloo jiro qeybta haweenka uur kale iyo haweenka dhalay iyo haweenka uur kale oo cuduro lasoo laftooda cudurada sida kalamsiyada iyo cudurada haweenku dhaca la jiifo meesha il daran waxaa jira ilmo nafaqa daran oo iyana qeyb kala jiifo waxaa isbitalka qayb badan ayuu ka kooban yahay intaasba waa waa waa hal jiifo bukaano oo kala duwan oo kala qaba cuduro kala nooca hay-addu waxa ay gacanta ku hayso bixinta dabcan dawooyinka waxay gacanta ku hayso qarashaadka isbitalka ee marka yay kula tahay inay bixin doonaan ama ay keeni doonaan gargaarka hay-adaasi ee haysay mase isbitaalka waxaad leedahay marka ay ka baxaanba albaabada ayaa loo xiri doonaa wallaahi runtii waxa ay bixin jireen cidda hadda bixin karto hadda annaga oo hadda ma ogin waxaweye runtii aad baan uga abaal haynaa hadda amasabusiis waxaweye qaraaadkii ay bixin jireen hadda annaga waxay noo sheegeen sanadka laba kun toban iyo saddexda in saddexda bilood ugu horeysa ay bixin doonaan daawada laakiin aysan bixin doonin wixii logisticada iyo waxaas salariga shaqaalaha haddii marka logisticada meesha ka baxdo isbitalkii electric uu waayo mugdi ku dhacayaa haddii uu waayo mataqana logisticada biyiya go-aya waxaa go-aya mataqaana dhiirigelintii shaqaalaha shaqaalihina waxay waayayaan mataqaana inay helaan dhiirigelin marka cid u shaqaysa bukaanada waxay noqonaysaa cid mataqana isdirto oo volunteer mataqaana ku shaqaysa mooya cid walba ma shaqayn doonto maadaama dadka shaqaaluhu aada u fara badan yihin oo ay gaarayaan boqol iyo iyo konton ay ka badan yihiin shaqaalaha meesha ka shaqeeya axmed maxamed khaliifow agaasimaha isbitalka magaaladaasi beledweyne waxaa haddii aan dib ugu yara noqono waxaa tiri hay-adda sababtay uga baxayso isbitalka waxa ay tahay iyadoo sheegtay in xaaladii deg dega ahayd ay ka saareen isbitalka waktigaana uu u baahan yahay horumar lagu sii kaabo oo keliya marka ma la dhihi karaa waxaa jira xaalado kale oo ammaan darro iyo waxyaabo kaleoo hay-addu ay tabanayso kasagow waxay idiin sheegtay wallahi run ahaantii gobolkan khaasatan degmada beledweyne hay-adda m s f ay joogtay iyo hay-adaha kaleba weli wax maarata ajaanib ah oo dadka exbatratka ah oo lagu afduubay ama lagu dilay ama lagu dhibaateynima ma jiraan wax hadda dhibaato oo matala caam ahaan soomaaliya waxaa ka jira colays ka jiray oo maahan wax gooni oo degmada beledweyne ay qabtay malaha hay-adda m s f-na hadda weli waxay kasii shaqeynaysaa magaalada muqdisho iyo afgooyo iyo bulsoor saddexdaas ayay ku jirtaa m s beledweynena waxaa kolley anigu waxay noo sheegtay inay uga baxday xaaladii emergency-ga inay ka baxday oo mataqaana isbitaalka soo bixisay hadda u baahan tahay xaalad mataqaana hay-ad ubaa- loo baahan yahay hay-ad horumarineed ma jiraan shaqaale ama dhakhaatiir ajaaniba oo isbitaalka jooga oo haatan ka baxaya maya ma jiraan ma jiraan sababtoo ah wakti dheer ayaa mataqaana laba ay ka baxaan hay-ada hay-adda ajaaniji markay ka baxaanna waxaa weye si remote control ayaan ku shaqeynayna annaga oo waxaa weye shaqaalaha soomaaliga ayaa shaqada weliy adinka ayaa howsha wada waaya kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed khaliif oo ah agaasimaha cisbitaalka magaalada beledweyne oo qadka telefoonka ugu waramayay zahre cabdi axmed dhinaca kalena warbixinay soo saartay hay-adda m s f ayaa lagu sheegay in la ogaaday nooc ka mida bakteeriyada cudurka t b da oo adkaysta ula daawada lagula tacaalo cudurkaasi kadib markii baadhitaan lagu sameeyey wadamo dhowra oo baadhitaanka qaaxadaasi cusub muujinayso in si deg deg ah wax looga qabto arrimahaasi warbixintaasi ay soo saartay hay-adda m s f waxaa inoo soo koobaya maxamuud mascade xogta baaritaankan ayaa lagu soo bandhigay shirweynaha caalamiga ee afartan iyo saddexaad ee sannad kasta looga hadlo caafimaadka sambabka kaasi oo lagu qabtay magaalada kulalambur ee dalka maleeshiya warbixintan ayaa lagu sheegay in xogta laga soo ururiyey labaatan iyo lix mashruuc oo hay-adda m s f ka samaysay lix iyo toban dal iyadoo baaritaan ku qaatay ku dhowaad muddo toban iyo siddeed bilooda xogtan waxay muujinaysaa inuu jiro koror ah boqolkiiba konton celcelis ahaan kororkan ayaa lagu ogaaday baaritaan lagu sameeyey sheebaarka loo yaqaano exper m t b xariijin i r f warbixinta m s f ayaa lagu sheegay in baaritaanka exper m t b xariijin i r f uu natiijada ku soo saaro laba saacadood gudahood sidoo kalena waxaa baaritaanka lagu ogaaday in nuuca qaaxada ee qofka haysahay uu adkaysto mid ka mid a dawooyinka asaasiga ee t b da taasi oo ah dawada loo yaqaano rifambisin warbixintu waxay sheegtay in mashruuca m s f ka wado waddanka zimbabwe natiijooyinkiisa hordhaca ay muujinayaan in adeegsiga baaritaankan cusub ay ku dhowaad afar laabtay dadka laga helay qaaxada nuuceeda daawada ugagsada dor helen bygrif oo ah dhakhtar ku takhasusay qaaxada iyo fayraska h i v oo hay-adda m s f kala shaqaysa waddanka koonfur africa oo warbixintu soo xigatay ayaa waxa ay tidhi baaritaankan cusub ee qaaxada waxa uu gacan ka geysanayaa in bannaanka loo soo saaro baahsanaanta qaaxada nuuceeda dawada u gegsada iyo in weliba dadka qaba nuucaasi qaaxada deg deg loogu bilaabo dabiibidda warbixinta m s f ayaa lagu sheegay in laba daawo oo cusub oo lagu dabiibayo qaaxada oo ah tii ugu horraysay ee cudurka loo sameeyo ku dhowaada konton sano la filayo inay suuqa soo galaan sannadka labada kun saddex iyo tobanka waxaanay labada dawo la tacaalayaan nuucyada qaaxada ee u gegsada daawada warbixinta ayaa lagu sheegay in suuqa soo gelinta dawooyinkan ay fursad muhiima u tahay in la sii wanaajiyo dabiibidda qaaxada dawada u gegsata waana in dadaal kasta lagu bixiyo sidii loo hubin lahaa in dawada loo adeegsado qaab oggolaanaya in la soo yareeyo wakhtiga dabiibidda lagana dhigo kuwa ay u dulqaadan karaan bukaanadu iibsan karaan ayna heli karaan bukaanada ku nool waddamada soo koraya ayaa warbixinta lagu yidhi agaasimaha fulinta ololaha helidda daawada ee emesab dor malika balesegram oo warbixintu soo xigatay ayaa yidhi maadaama dawooyinka cusub oo loogu tala galay qaaxada u gegsata dawooyinka helitaankoodu aad u soo dhowdahay markii ugu horraysay ee muddo nusqarni ah waa in bulshada caafimaadka ee caalamigaahi ay ka faa'iidaysataa fursaddan ay naadirka tahay inay dadka soo marto iyaga oo qaaxada dawada u gegsata ka hor istaagaya inay faraha ka baxdo warbixinta ayaa ugu dambayntii lagu sheegay in m s f ay qaaxada daweynaysay muddo labaatan iyo shan sana ah waxayna warbixintu intaa ku dartay in sannadkii labada kun koob iyo tobankii lagu dabiibay mashaariic ay taageerto hay-adda m s f labaatan iyo lix kun iyo lix boqol oo bukaanka qaaxada ah mashaariicdaasi oo hay-addu ka wado soddon iyo sagaal dal kalabar mashaariicdaasi waxa ay ku lug lahaayeen dabiibidda qaaxada dawooyinka badan u adkaysata kuwaasi ay wadartoodu tahay saddex iyo toban kun oo bukaan oo kala jooga koob iyo toban dal aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inoo soo koobayey warbixintii ay soo saartay hay-adda m s f